لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل waxaan ku jirnay baabkii oo bal matalan cunwaankiisa ama dee u ahaa ayn u baabaysnaa weelalkan dahabka iyo fidada xagga isticmaalkood iyo xaramnimadkeed iyo bal xariirta iyo waana jaanibka dheeraan doona ee inoo bilaabmaya haddii ala idhaha waliba baabkuna caawa kuma dhammaan doona biidn illahi tacaala ee waa inoo socon doonaa waa baab dheer xalayna in xadiiskii cabdullahi bn cabdiraxmaan ibn abibakr ibn sidiiq uu ka warinayay can khaalati umi salama waxaan idhi khaaladiisa kollay dee saaxibulkowkablhaaj baa radaaciyo kaba dhigay waana taan waa ixtimaaluna wuxuu yar baahan yahay in la dabdiyo bal hooyadiiyo taas waana wax la heli karo laakiin xaafid ibnu xajar fatxulbaari xadiidka markuu qabanayey wuxuu ka dhigay dee inay ay walaalo ahaayeen hooyadii xag nasab ee maaha sidaa dee sheekhaas yidhi arrinku ma aha oo wuxuu ihi hooyadii magaceeda quraybatu binta abi umayata ibn اlmugiira umu salamana waa hindu binta abi umaya ibn اlmugiira adu waa walaasheed bay ahayd nasab ahaan ugu walaal ahayd waana khaaladiisii bal matalan rum ahayd weeye maaha wax majaaziyo radaacna maaha intaas waa xalatan markii nidhi waxaasi waxay yar baahantay bal lakin de xaafid ibnu xajar baa markuu xadiidka qabanayay saa sharxa kuba dhigtay raximah اllahu tacaala wuxuu yihi msلم رaحimه الlه taعaaلى xadaثna سacيid بن cمr بن سهل بن iسحاaq بn محamed بn الأشcث بn qaysi qaala darsintiisii buu dhameeyey waana min mashaaikhdiisii kala mid oo dee ثiq ah waxaanu dee gaadhsiiyey meel sare u sharafna kuba leeyo أشcث بn qays أxad min أصxaabi rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم qolooyinkii waqtigii ridada dee umuurahaas kuba dhacay haba noqdee haddana islaamnimadkii fii xayaati waa kusoo noqda waa axad min asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam horena aanu isagoo bal aynu usoo aragnay xadiid kale oo ibnu mascuud iyo uu warinayay dikri kuba lahaa waa ninkan awowgii ashcas ibnu qayso waxaa la idhaha saciid ibnu camrin اlashcasiyi nisbadna waa dee awowgiisaa dambe صaxaabiga ahaa qaala wuxuu ihi saciid xadaثna sufyaan bnu cuyaynata samictuhu saciid baa leh waan maqlay sufyaan yadkuruhu xaal uu sheegayo xadiidkan soo socda weeye can abi farwata ninka abu farwo la yidhaaho isagoo ka sheegaya oo ka warinaya weeye oo abu farwu ka warinayey bal abu farwana duruqda ayuu inooguba iman doonaa markaa wixii intaa ka siyaadsan baan sheegi doonaa iyadoo hore usoo aragnay annahu abu farwahani samica wuxuu maqlay cabdallaahi bna cukaymin ninkaa cabdullaahi bnu cukaym la yidhaahu maqlay oo qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cukaym kunnaa waxaanu ahayn maca xudayfata xudayfe maciisaan bilmadaa-ini magaalada madaa-in la odhanaya ayaanu la joognay xudayfa cabdullaahi bnu cukaym waa nin mukhadrama waqtigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley waa jiray kitaab uu reer juhayno reerkoodiiyo rasuulka ilaahay u qorayna dadkii maqlay ee waqtigaas maqlay baabuu ahaaye laakiin dee rasuulkii ilaahay lama kulmin saxiixa muslimna xadiidkan buu ku leeyahay bal waxaan leenaha waa ninkaa taabicigaa weyn oo kolley kitaabkii juhayna xadiidkii ahaa meytada waxba ha kaga intifaacinana ee kuba sugnaa waa ninkii warinayey bal cabdullaahi bnu cukaym waa nin saasa xudayfat bnulmadaa-inna dee kolley magaalo weyn bay ahayd nimankii akaasiradii reer furusna caasimadooday ahayd iwankii shahiirka ee iwanu kisra waa halkii uu kuba yaalay ama aqalkiisii dee albeyt alabyad bal matalan taas sanadii lix iyo tobnaad ee hijrada haddaanay kaba yar horeyn ayaa iyadoo muslimiinta uu hogaaminayo sacdi bnu abi waqaas ayay markaa la qabtay waanaynu soo marnay jihaad oo kale iyadoo xadiidkuba yimi cisaabada furan doonta bayt alabyad oo kale taas dikrigeeda waan soo aragnay jihaad baan ku soo aragnay haddaba halkan baqdaad ku taalana ilaa toddoba baqdaad beri dambaa la dhiso waqtigii dee cabaasiintii baa la dhisay malaqaryo yarun bay ahayde laakiin magaaladan caasimadood ahaydee iwanu kisra wamadaino say culimadu yidhahaan ilaa toddoba farsakh ayaani baqdaad uba jirtay markaas dee baqdaad magaalada weyn mar dambay noqotay oo waktigii dee mansuuryabaabay ahayd haddaba isagaana ahaa waaligeeda waktigii cumar amiirkeeda isaga xudayfa ahaa amar dabadiina cusmaan isaga amiirkeeda ahaa bal mala isagoo weli halkaasa ayaa cusmaanna la dilay dabadeedna isna waa dhinto meelahaasu kuba dhintay xudayfat bnulyamaan haddaba xudayfa wuxuu iyadoy la joogaan waa amiirkii beledka ayaa wuxuu dalbay oo ciddii markaa meesha kaba dhoweyd ka dalbay in lasoo waraabiyo fasasqaa xudayfatu fajaaءahu waxa u yimi dihqaanu dihqaan dihqaankuna in kolley bal dabdigiisu taasba weeye asalkiisu ma dee mucarab ha adee ma nuuntu ma asalba mise wax kale waxyaalaha culimada mashruucda halkana soo qaadeene waa ra-iisu lqarya un waa ninka dee ama waxa u leeyayba dadkii meesha fallaaxiinta ahaa iyo reer cajamka ahaa ama reer farisba ahaa waa ninkii odaygooda ahaa ama qaryada oo kale ee ninkaa in ka madaxdaa taas baa dehqaan lagu magacaaba ninkaas ayaa wuxuu u keenay ula yimi bisharaabin sharaab wax la cabo oo fii inaa-in weel kuba sugan min fidatin fido ah weel fido ah ayuu kuba sugnaa qolooyinkiina sharaxaysaan laftiga dh dehqaan iyo uu yar dheereeyey wixii kuba sugnaa shaarixa ama imaam nawowi waa eegan doontaa laakiin khulaasadu waa taase wuxuu u keenay sharaab ku jira weel fido ka samaysan faramaahu waa xudayfa uu tuuray ninkiibuu bihi bilcinaa'i weelkii sharaabku ku jiray isagoon kaba cabin buu isagii ku tuuray oo dee xaggiisii bal meel uu kaga dhaca dan kama gelahayn ba waa tacziir ahaan lafsi xadiis baa saa kuba yimi laa yubaali macnaa halku kaba asiibaya iyo adugu kuba tuuray markaasaa qaala wuxuu ihi isagoo sababtan uu arrinkan u sameeyey dee dadkiina bal cudurdaarkiisa uu sheegayo wuxuu taa u sameeyey inii anigu ukhbirukum waxaan idinku waramayaa anii anigu qad amartuhu ninkan inaan amray an laa yasqiyanii fiihi weel fida inaanu igu waraabin ninkani muslim ma aha waa dadkii bal matalan waa ninkaa dehqaankii ee meeshana waa dadkii joogay inaanu weel caynkana igu waraabin dee isaguna waa ninkaa kolley iskaba ladnaayo malaa dee awaanidoodiina haystayo dee kolleyna waa ra-iis alfallaaxiin ama se waaba ra-iis alqarya weelkan inaanu igu waraabin oo bal xadiid baa wuxuu ku yimi mar iyo labanama ay ujeeddada horean u diiday oon ugu diiday mar wax ka badan de waa kan kusoo noqday arrinkii markaa waa dee tacziir ahaan markaasaa muxuu yihi sababta uu taa u amrayna fa ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa tashrabuuha cabina fii inaa'i الdahabi wاlfidati dahabka iyo fidada weelkooda waxa ku cabina walaa talbasuuha xidhanina addibaaja wاlxariira waa cadfu caamin calaa khaas waayo xariirtu waa ka caamsan tahay diibaajkuna waa nooc xariirta kaba mida fainahu bal damiirkan waa laga yaaba ruwaada ama xadiidka duruqdiisa qaarkood iyo aimada kale barhkood fainahaa baaba timi ama fahunaba halkan bukhaariya dhacday fainahu waa waxaa madkuurkaas baan madkuur ahaan baan ugu celinaa kaa imaka lasoo sheego maxay ah weelka dahabka iyo diibaajka iyo xariirtu lahum waa lilkufaar xagga isticmaal ahaan iyo dee intifaacaanne shareeco ay ku dhaqmayaan oo waxaan ka joojinaysaa ma jirtee iyagay u sugnaatay fi dunya maha way u banaan tahay ee waxa weeyaan dee iyagiibaa isticmaalaya iyagaayna waa kaasoo diin ay raacayaan ay ku dhaqmayaan oo waxay u diida ay ka joogsanayaan ma jirto diintii islaamnimo xarimtay ee iyaga ah kuwa ku intifaac isticmaala ku tamatuca wahuwa madkuurkii u nagu celiyo oo isagu waa waxyaalaha madkuurka waa dahabkii iyo fidadii dee weelalkoodii markay noqoto diibaajkii iyo xariirtii ama xariirtii lakum idinku idiin sugnaaday fi laakhirati oo dee waata qur'aanka xagga dharka markay noqoto wa libaasuhum fiiha xariirin waana inoo dambeysaa kolley janno iyo inay dee jannada kaba mid tahay ama jannataani min dahab aaniyatuhuma wamaa fiihima iyo jannataani min fida aaniyatuhuma wamaa fiihima oo bal aqladii baaba kaba samaysan weelkii iyo wixii kuba sugnaa jannooyin sidaas inay jiraan oo aakhiro ee kuwa ku intifaacaya ee lagu abaalmarinaya ku raaxaysanaya idinka weeye wa huwa lakum fi اlaakhirati idinku idin sugnaaday aakhiro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sheekuna wuxuu leeyahy de aakhira waaba tan ee yowma alqiyaama iyo aakhira waxaa loo jamciyey waxaaba dhici karta in la moodo ruuxu marka uu dhintaba ee de inay waa fii xukmi اlaakhiri kuba sugan yahay qabri uu galo intaan qiyaamo la gaadhin inuu ikraamkan ah dee libaaskan xariirta ah iyo awaanidan dahabkiiyo fidada intifaaceeda uu mudanayo marka xadiidku wuxuu caddaynayaa in arrinku uu yahay dee markaa janno la galayo qiyaamadee intan hore xukmulaakhira laguma sugan yahay arrintu inaan ahayn oo bal markaa sidan baa dee jamcina riwaayaadka qaarna may wada iscaan ama duruqda qaarkoode bal macnaha waxay tahay intay faa'iidayeysaa dee jamcinta ba wuxuu leeyahay sheekhu arrinku kaas baa waxaa kaloo ixtimaalaysa in macnaha kol haddii aakhiraba aada dee tagtaan oo xukunkeeda ay yeelataan min xiin ilmowt ilaa dee qiyaamada arrinku waa leedihiinba waxadaثna bn abi cumara qaale xadaثana sufyaanu sufyaanku waa sufyaankeenii hore can abi farwata aljuhaniyi imaka nisba inoo soo korodhay abu farwata aljuhaniyi kolleyna abu farwata alaskar bay dhahaa nin kaleo isaguna abu farwata alakbar oo taasoo yaziid magaciisa la yidhaaho filayasna kitaabka idan kol kusoo aragnay ayaa jira oo abu farwata alabar waa nin aad bay isugu dhow yihin oo kana waa nimankii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa bal sikaaru taabiciin dadkii dee midharhkii ugu dambeeyey saxaabada soo gaadhay waa la waqti buu ahaaye aragtidaasun baan u helin abu farwat alabarna ninkaa yaziid la yidhaha isagu dee waa sikaaru taabiciin oo midharhkaas aan waxbu kaba arkayn intaasaa udhexaysa xagga da-dii ama mucaasaradii aad bay isugu dhow yihiin marka ninkan waan filayaa sian xusuusnay waan soo marnay muslim ibnu salim baa la yidhaha magaciisa muslim ibnu salim abu farwana waa kunyadiisii bal nisbadiisa annahdiyu baa kutubta ugu sugan ee aljuhaniyu dan waxay yidhaaheen waxaa aljuhaniyu loo dha waa labadooduba oo reer kufa abu farwat alakbar iyo alaskare waa linazuulihi fiihim reer juhayna uu dhex degay taas baa loogu nisbeeyey reerka kama dhalan waa nin nahdi ah ee waa degid uu la degay reerkaa loogu nisbeeyey haddaba abu farwahaas ayuu imika sufyaan kaba warinaya wuxuu uhi qaala سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن وxadيiثkii imika aynu kaba soo baxnay فذakra نaحوه markii hore iبن abي cمر baa imika سفyاan ka warinaya markii hore سعيد بن cمrin aلشhاثi baa kaba warinayay inta kale snadku waa qoladii hore un فذakra نaحوه xadيiثkii hore ee سعيد بن cمrin lamida ayuu iبن abي cمر sheegay lakiin walam yadkur fi lxadiidi isagu riwaayadiisa kumuu sheegin yowma alqiyaamati intaasuu kaga dunaayo wa huwa lakum fi laakhirati intaasuu ku joogay waxadaثanii cabdاljabaar ibn اlcalaaءi qaala xadaثana sufyaanu qaala xadaثana bn abi najiixin awala can mujaahidi can ibn abi layla can xudayfata ثuma xadaثana yaziidu samicahu mina bn abi layla can xudayfata ثuma xadaثana abu farwata qaala samictu bna cukaymin سفyاaنka horta waa سفyاan iبن عuyeyne un maantana lakiin sheekh saddexaad oo mslim baa yimi lakiin dhowr dariiq buu yeeshay si ama sheekh buu xadiidka ka wada maqlay wuxuu ihi سفyاan xadaثna بن abi نaجiixin أولا maعnaa markii hore waa intaan abu farwe iyo kaba maqlin ugu horeynaya markaa hore waxaa noo waramay cabdاللahi بن abi نaجiix abi abu naجiixna yasar baa magaciisa dikri waa inoogu horeeyey yuu uga waramay can mujaahidi can ibni abi layla can xudayfata oo sanadkiisii hore ee kan nin buu dheeraanaya oo markii hore horta xadiidka waxaan ka maqlo noo waramay ibn abi najiix waxaanu ka warinayay mujaahid ibni jabr isaguna cabdiraxmaan ibni abi layla oo markii horeba inoogu sugnaa sanadmay waxa weeye inooguma sugnayn can xudayfata taasi waa markii hore ثم xdثna يزيد سفyاan بن عuyeyna leh waxaa noo waramay يزيد oo waa شheekh labaad o isaga kaba maqlay markaa samcahu يزيدna xadيiثka wuxuu ka maqlay min iبn أbي layla عan xudayfata oo nin baa imika halkii ay labadoodan dariiq isdheeraanayaan ka horeeg xudayfe waxaa udhaxeeyey iبn أbي نaجيح iyo mujaahid iyo iبn أbي layla imika halkana يزيد iyo iبn أbي layla ayaa udhaxaynaya عن xudayfata yaziidkana waa ninkii kolley macruufka ahaa ee yaziid ibnu abi ziyaad la odranayey waa nin marka la eega leena waa daciifba ama xifdigiisu saamahayn sida kale saduuqa u ahaado waa weynaaday oo markuu weynaaday oo xifdigiisna isbedelay buu soo xaafid ibnu xajar kaba cabiro fasaara fakaana yatalaqad wuxuu aqbali jiray wixii loo laqino ama loo laqimo ayuu aqbali jiray kolleyna waana dee arrin xifdi xifdigiisoo marka dambe xumaaday tilmaamaysa kolley shiic ahaanna way kuba sheegaan laakiin waxaa jirtay muqadimadii kitaabka sheekhu kolley kalaam dheer buu lahaa oo khud muqadimadiisii wuxuu soo sheegay xadiidka si u warinayo dee kuwa ugu horeeyuu kaba warinaya waa dadkii dabaqada koobaad ee ruwaadda ahaa xufaadoodii uu amhilo soo qaatay haddana wuxuu sheegay de xadiidku intaa kumaba dhamma markuu kuwa xadiidkooda dhameeyo inuu waa dabaqada labaad waa kuwa uu shawaahidda iyo mutaabacaadka usoo qaato iyaanu badsaninbe inuu bal maalan ee ragga aan la xifdiga ahayn haddaan la xifdi ahaynna oo xaggaa lagaga horeeyana dee magacii sidqi baa iyaga bal maalan taas ayay laba wadaagsanayaan oo jaanibkaas oo isaga iyobuuba ma magacaabay marka layt ibnu abi sulaymna habeen dhaweyd baan soo haynay kana waa yaziid ibnu abi ziyaad ninkaas weeye iyo bal waa dadkii caynkaasa cada ibnu saaibi oo ragga caynkaasa marka waa dabaqada uu dee yaan u badsaninbe shawaahid ahaanta iyo uu kagaba wariyo kolley sayida alfiyadiisa de laakiin isaga tasmiyaan kuma sugnayn oo waa ishaaro fain yaqul فمسلم يقول لا يجمع جملة صحيح النبلاء فاحتاج أن يزيل إلى للمصدق عبارة ساسة لكن عراق كلا الفيديس وأنا هذا ال... وحويا ابن سيد الناس اللي يعمري اعتراض أولهايو مسلم يا أبي داود يتاسو لي مركا بل مركا أمورا دي كلا كتبت مصالحة كبسوغا ayaa wuxuu soo naqliyaa dee markuu hadalkiisa ay ictiraadkiiyo jawaabta soo naqlinayeen ayuu yidhaha muslim wuxuu leeyahay laa yajmacu jumlata صaxiixa nubla sida malikii buu soo qaataayo markaasa maxaa cibaarada dee ku sugnayd ciraaqi faاxtaaja an yansila fi اlisnaadi ilaa yaziid bni abi ziyaadi wuxuu u baahday markaa muslim kol haddaanay dee malik iyo adraabti xadiidkii صaxiixa aan ogtooda ku wada dhammayn markuu kuwa xadiidkooda dhammeeyo kuwa usuusha ah in usoo dhaadhaco yaziid ibn abi ziyaad iyo wanaxwihi buu raaciyaa beed ka dambayso iyo dadkii laba midka ahaayo maalan taa kolleyna waa jawaab kaleo de hadal ictiraad uu maalan ibnu salax uu kuba bushinaya ibnu sayid naasiya umuuro abi da-uud iyo muslim iyo kaba wada dhexayse laakiin tan uga jeedaa waxa weeyaanu waa muslim axaadiida usuusha dadku kaba wariyaa de waa dadka martabada sare markay noqoto shawaahidii iyo mutaabacaadkii dad aan xifdigoodu raggaa laba sinayn laakiin magacii sidqi iyo cadaalo bal maalan iyadu dee la wadaagsanaya ayuu usoo dhaadhacayo waa axaadiisa hore wixii uu tafarudka kagaba saarayo bal maalan taas ama uu kuba xoogeynayo kolkol duruqdaa badan iyo ayuu laba yimaada weliba ragga caynkaasana ee muu badsan waa dabaqada labaad oo muu badsan dee bal maalan bal ninku waa kaas weeye waana halkan baan filaya horta waa ku sugan yahay halkan adcimo isagoo waa ninkani markaa waa yaziid ibn abi ziyaad kolley dee imaamka iyo kutubtan aan haysana badankoodu umuuraha caynkana bayaankeed kumaba sugna bal waa yaziid ibn abi ziyaad ninkaa weeye wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya sufyaan xadiidkeen baan haddana markii hore ibn abi najiix ma ka maqlay haddana yaziid o yaziidna samicahu min ibn abi layla can xudayfata uma xadaanaa waa sanadkii saddexaad waana kii horeynu soo maray waxaa noo waramay abu farwata muslim اmusarim oo qaale wuxuu yihi aad buu markaa imaka halkan dariiq kale ayuu imaka ama nin baa kasii dhacay weeyaan oo imika markaan aragno kan abu farwa uu kaba maqlay de ibnu cukaym yaa waxa weeye xadiidkii ka warinaya xudayfa bas waxaa u dhexeeya xudayfa ibnu cukaym iyo abu farwa un ibnu cuyeyna ka yaziid oo kalena ee yaziid ibnu abi layla isagana laba uba dhexaynaya laakiin kaa hore ayaa ka muuni marka ibn abi najix baa ruux kaba badan fadanantu qaala samictu bna cukaymin fadanantu sufyaan baa le waxaan u maleeyey laakiin waa dani un ana bna abi layla ina abi layla inamaa samicahu inuu ka maqlay min ibni cukaymin oo waxaan u qaatay aan u maleeyey xadiidka ibnu abi layla inaanu xudayfo ka maqlin eh ibnu cukaym inuu kaba maqlay lakiin xudayfe waa soo gaadhay bal cumar dee khilaafadiisii oo dhowr sanadood ka hordhashan tahay ayuu masalan waxa weeyaan dhashay aabihiina waxaa la arkaa waktiyadaa xudayfa dhintun baabuu dhintay ama dagaalkii sufiin buu kuba dhintay abuleyla dad ka horreeyey bay lakiin marka kutubtan dee maraasiisha iyo ruwaadda si aanay wax u kala maqlin tilmaanta sida jaamicu taxsiil oo kale iyo bal riwaayadiisa cumar oo kale iyo mucaad iyo qolooyinka caynkaasa bilaal iyo ayay yidhahdeen irsaal baa ku suganya lakiin xudayfa marna may soo qaadin oo de bal masalan waana riwaaya inoo dambaysay de inuu laba joogay arrinku waa danigaas e lakiin waxaan leenahay dee samaaciisu waa inoo sugan yahay wuxuu yihi fadaantu ana bna ibna abi leyla inama samicu min ibni cukaymin qaala wuxuu yihi markaa ibnu cukaym kuna maca xudayfata bilmadaini fadakara naxwa xadiidkii hore inu soo marray mid lamid uu sheegay walam yaqul yowma alqiyaamati iyada lafdigaa yowma alqiyaamana kan riwaayadan kuma sugnayn xadiidku weli duruq baa inoo dambaysa وxadثna عubaydاللh بن mعاad بن العنbariي qال xadثna abي qال xadثna شhuعbaة عن الحakم وإn cطaybة أنه سمعa عبدالرحمن يعني بن أbي ليلى qاaل de markii hore iبن أbي leyl baan soo aragnay kitaabkan waxaa laga yaabaa dhowr iبn abi leyla ayaa kuba sugan aynu habeenna soo yar sheegnay de waa ninkan iyo qolooyin uu dhalay weeye oo ilaa adigu ninkan dee fuqahada raacsan ee kitaabka aan inooguma sugnayn ee mujtahidiinta kaba mida xagga xadiidka ayaanu kuba xoog badnaane moxamed iبn abi leyla waa dee isagu awbuuban oo inankiisa qolooyin kaloo dee bal matalan kuwa uu adeeriyeyo kuwa may ay su adeereeno way jiraan oo iyagana magacan laba yidhah waa usre waa cabdiraxmaan waa ninkii ugu weynaa qaala wuxuu ihi shahidtu waxaan u joogay oon xaadiray xudayfata istasqaa bilmadaa'ini isagoo dalbay in lasoo waraabiyo madaa'in iyadoo la joogo faataahu insaanu waa dihiqaankiibaa wuxuu ula yimi biinaa'in min fidatin fadakara macnaa xadiid ibni cukaymin xadiidkan maanta xakam uu ka warinayo ibnu abi leyla can xudayfa wuxuu la mid ahaa xadiidkii ibnu cukaym xudayfe kaba warinayo macnihiisii lahaa bimacnaa xadiid ibni cukaymin can xudayfata kaasoo kalea xakamna sheegay un waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana wakiicu waxadaثana bn اmuثanى wbnu bashaari qaala xadaثana mxamed bn jacfari xa وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna بن أbي عalي اsنوى محamed xa وxadثnii cabدالرحمaن بن bشhr qاl xadثna بhز kulهم intuba dhammaantood can شhucbato dee waa bahziga nin makaan hayno iyo محamed iبن ibrahim iبn أbي عadي iyo محamed iبن jacفar gundar iyo wakiع kulهm can شhucbata bmثل xadيiثi mعaadi وإsنaadi xadiidkii mucaad ibnu mucaad uu warinaya waa dariiqii inoogu dambeeyey shucbo uu kaba warinayey mid laba mid ah oo xagga marka la eego lafdi ahaan iyo isnaadkiiba walam yadkur ma sheegin axadu minhum fi lxadiidi axad iyaga kaba midi waa raggan afartee dambe shucbo kaba wariyey kumuu darin shahidtu xudayfata gayru mucaadin mucaadun mooye mucaadun mooye waxdahu inamaa qaaluu waxay yidhaaheen ina xudayfata istasqa macnuu waa maxay un waa asxaabtii shucba wax yaroo u dhaxeeya de malaa waana umuuraha daniga kuba keentay taase mucaad ibnu mucaad isaga maxaa ku sugnaa xadiidkiisa inuu cabdiraxmaan ibnu abi leyla yihi shahidtu xudayfata istasqaa bilmadaini waan u joogay wey on xaadir baan ahaa afartan kale shucbo kaba wariyey iyagu muxuu baaba kuba sugnaa أنه سمع cبدالرحمن ba محay ama de cبدiرحمaن inuu yihi iنa xudayفةa اsتسقى xudayfa saasuu yeelo hadduu d imika mudlis yahay cibaaradu dee ma keenaysa lakin waa kan ninkuna tdriis ma aha hagaagna waa usoo gaadhay oo dadka waaweyn buu soo gaadhay o de waktigii cmar baabu dhashay dhexhiisii waliba ayuu dhashay waxa ay tahay waa ninkaa dee lafdigaa ninkaas iqadii inuu shahidtu xudayfato bal arinkaa hore waxaan leenn waa dani سفyان بن عyeyne xadيiثku waa xadيiثkiisii وxadثna اسحاq بن إبراhيم qال أخبرnا جرير عن منصور xا وxadثna محمد بن المثنى qال xadثna بن أbي عaلي عن بن عaون kiلاahma عن مجاهد kiلaahumana وxuu leya منصور بن المعتمر iyo cبدالله بن عaون بن أرضبان ayaa labadooduba xadيiثka waxay ka wariyeen عن مجاهد can cabdiraxmaan ibn abi leyla waana taa markii hore sufyaan ibn cuyeyne dariiq saasa inuu kuba wariya aynu soo aragnay عن xudayfata can النabiyi slى الlahu عalيh wasalam bimacnaa xadiiثi man dakara raggaa horeenu soo sheegna xadiidkoodii ayuu macnihiisa lahaa kana weeye waana xadiidkaa hore ujeedadu haddii alfaadaha qaar ay wax ku kala duwaayen waa xadiidkii hore macnihii an weeye xadaثna mحamed بn cabd لlahi بn nmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna sayf qaala samictu mujaahida yaqulu samictu cabdالرaحman bn abi layla qaala istasqى xudayfatu fasaqaahu waxa waraabiyey majuusiy fii inaain min fida weel fido ninkani muslim ma ahayn waa ninkaa dihiqaanka markii hore laga soo cabiray diintoodii horuu iskagaba sugnaa dee kolleyna qolooyinkaas iyagu walow aanay ahlalkitaab ahayn nimanka dee asalka majuusiyiintii shibha kitaab bay lahaayeen buu ahayo waa tan iyagana haddii ay jizyadii un bixinayaan waa lagu sugayey toodoo dee lama ilzaamin inay diintoodii asal ahaan ka tagaan sidee mushrikiinta carbeed lagula tacaamulayay ee waxay ahayd ciddii iyadu sidooda u islaamtayna way islaamtay kol haddii xukuumaddii dadka ka hor joogtay inay dhegaystaan dacwadda islaamkuy gaadho meeshii ay kaba baxday ikhtiyaarkoodii baa la siiyey dhulkoodiina way baaqibay ku noqdeen iyagaa beeranayey lagama rabin oo lagama qaadin ee dee kharaaj baa meeshii ardi kharaaj bay noqotay jizyana iyaguna way bixinayeen kii isagu dee doortay inuu islaamana waa islaamay oo iyagun maha dhulkaas shabe xataa baxrayn gobolkii la odhanayay waa gobolkan axsaa ee sacuudiga dee hajar iyo caasimada wayd majuus baa deganayd horena waan usoo marayo waa kaas ahaa dee in majuusta isagoo cumar wuxuu yeelo garan laha xadiid adigu bukhaari ay wariyeen ayaa markii dambe cabdiraxmaan ibn coof yidhi rasuulka ilaahay majuusta hajar jisu kaba qaaday dee tibaana laguma fuliyo bal markaa tan bay ahayd jisi buu iska haystay dhulkoodiina way deganaayeen iyagaa beeranayay iyagaa ka shaqaynaya dee waxaa yaree bal zakada kaba yar baaba laga qaadaye fainii fii inaain min fidati weel fida faqaala inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul laa talbasu اlxariira wala diibaaja walaa tashrabuu fii aaniyati الdahabi wاlfida walaa taأkulu ha ku cunina fii sixaafiha waa suxuunteeda iyo xeedhooyinkooda waa dahabka iyo fidadaas fainahaa waa awaanida iyo ama waxyaalahaas iyo xariirtiiyo lahum waa kuwa gaaladay u sugnaatay fi dunya iyagaa ku intifaaca iyagaa dee xidha maha way u banaan tahay ee muslimiintina maalinta qiyaamada ayaa dee iyaga iyo waxaa kale ee maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khadara calaa qalbi bashar taas baa lagu abaalmarinayaa bal kolley xadiidku waa inoo dhammaaday macnihiisuna waa inoo cadiya arrinkuna maaha way u banaan tahay waayo dee siday culimadu raajix yeelaan alkufaar mukhadabuuna bifuruuci shariica walow aanay markaa kaba ansaxayn laakiin khidaabkaa furuucda shareicadu waa jiraayo dee waxay muuqanaysaana in san dee kufrigoodii loogu ciqaabayo maalinta qiyaamaha ama naar markay galaan ayaa wixii kale ee bal masalan salaadii iyo acmaashii kalena ee dembiga ay kaba tegeenna ama waxaa xaaraamtay samaynayeenna ciqaab ziyaada ama ciqaab bay kuba mudanayaan oo dee ma salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliina waa kan eeg waxay yidha markii la yidhi maxaa idin geriyey dadka tukada maanaan ahayn macna salaad la-aantii way ku galeen walam nakun nudcimu lmiskiina waaba dee taasna maanaan quudin ahayn oo kale taasoo dee waana tan ay kuba sugnayn kuna nukadibu biywmi اdiin takdiibkiina waa jiray acmaashii kalena waa jireen oo bal markaasa dee raajixa u mukhaadabuuna furuuc sharc lakin dee kuma dhaqmayaan waa iltizaam la-aanta saasay uguba sugnaatay taaba weeye ayuu xadiidku macnihiisu ya balin kolley xadiidka intay nooguba sugan waa inoo dhammaaday xadiidkaniyo dee in horeynu usoo marnay casharkii xalayna waa inooguba sugnaa bal weelalka dahabkiiyo fidada wax lagu cuno wax lagu cabo bal taasi waa inooguba sugantay nahyinteedii ama taxriimkeed ruuxii dee macsiyo ku dhacay welibana loo sheegay oo jahri aanu kaba hayn horena looguba diiday tacziirkiisa oo arrinkan uu sameeyey kutuuritaan kuwa nooc tacziir bay ahayd bal tacziirkiisa waa ciddii dee tacziirka lahayd iyaduna xadiidka way nooguba sugan tahayba taas oo kale arrin kale oo waxaa sheekhu halkan inooguba baraarujinayo ah ruuxii dee bal kabiir alqoomba ama kabiirka ama amiirkii oo kale hadduu shay dee saxiixa sameeye laakiin wejkiisu aanu dadka kaba qarsoomi karo inuu dee daliilkiisiiy waxaa kuba baraarujiya sababtu waxaan u sameeyo taa halku kaba qaadanaya waxa weeye tuuridan uu weelkan kuba tuuray de waa arrin la qariibsado muxuu ugu tuurayaabaa taalla arrinkii buu sheegay daliilkii sababtii buu sheegay daliilkiisii buu sheegay arrinkan inuu diiday waxana aanu banaanayn inuu caddeeyey inaanu u keenin haddana okun kuba soo wada uno bal markaa tii buu sheego de haddii bal wax sidiisa صaxiixa laakiin dadka ay kaba qarsoonaan karaan wejkiisu oo taas inuu dee caddeeyo wixii xujadiisa ahayd ama wixii daliilkiisa ahaa kole xadiiثa baabkuna way noo soconaysaa xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmara ana cmara bna الkhaطaabi cmar ibn الkhadaab ra'aa u arkay hadda baabku waa bal casharku intan sileeyay gaadhsii kole way dheeraan doontaa walow dee baabka dhexdiiun laakiin waxaa laga yaaba haddaan saddex xadiis dhameeyo marka laega arqaamta waa saxun oo waxaan filayaa ama saddex xadiisba xadiidka dee afraad waan ku joogsanaa sababta duruqda badan axaadiisan ay leedahay kolley taasna waxay dhib yaraynaysaa casharku inuu socdo ana cumar bna alkhadaabi ra'aa wuxuu arkay xullatan xullad bedlad waa laba maroo isku mida sa dee waktigaa hore waxay xidhan jireen go-ii iyo guntigii ama labadii go-ee midna la guntanayey midna la huwanayey ama laba marood dee bedladii dee ruuxu isku midka aydee isku midabka ahayd un horeynu kitaabka ugu soo aragnay xullatan siraa oo macnaha xariir ah dee kolley malaa liidliid iyo waxaa lahayd xagga dabdiga culimadu iyadoo saa imaka carabka igu aan ku horreysiy oo ii taalla way ku laqbeeyeen oo siraa inay tahay nacti u noqonaysa xulladii oo xullatan xullad siraa macnaa ah noocaa dee xariirta ah ee bal mukhadadka iyo khuduudda leh waxaa kaloo intooda badani iyagu mala ay doortaan iyagoo ay leeyihiin siba wehibaa yidhi ficlaa oo imika siraa iyadoo sifa ah luqada kumay iman in laysu idaafeeyo oo la idhaaho xullata siraa macnaa waa oo markaa ay mudaafta hore dee waa la daminaya una lama tanwiininayo oo waa xullad dee noocaasa weeyaan oo dee sa sawbu khazin iyo ama sawbu xariirin iyo la odhan lahaan weeye waa maro adigu bal waxay ahayd n adigu waa maro isku dhan jubbad baaba dee baa dhici karta inay ahaydba oonay ahaynba go-le dee taas xariirna way ahayd waayo meel kalea laga keenay debed baa laga keeno may ahayn laba go-o dee isku midabe waa jubbad dhan oo ruuxu wada gashan karo dee noocaa xariirta ana ah taas bay ahayd cumar baa taa arkay cinda baabilmasjid masaajidka kadinkiisu ku arkay macnaa nin baa sitay ninkuna wuxuu u keenayba inuu iibiyo malaa suuqan kaba dheerayn oo dee suuqa ayuu taalay waana masjidka kadinkiisii iyadoo uu u bandhigayo markaas dee in iib iyo ciddii kaba iibsanaysa faqaala wuxuu hi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahi jubadma xariirtii ama maradiibaa aad u cajab geliso dee maro qurux badan bay ahayd xariir bay kaba samaysan tahay waana taas yaa rasuul اllahi low ishtarayta haadihi haddaad tan iibsatid oo falabistahaa linnaasi aada u xidhatid dadka iyo maljumacati maalinta jumca iyo walilwafdi wafdiga idaa qadima calayka lakaana axsan wey saasaa fiicnaan lahayd oo rasuulka ilaahay buu ubandhigayaa jubbadan ama maradan dee sawbkan xulladan xariirtaa inuu iibsado oo welibana waktiyadaa dee kulan jiro ama maalintaa jumcee dadku ay suba imanayaan ama ciidihii oo kale ama marka wafti yimaado uu soo xidho taas ayuu cumar u bandhigay rasuulka ilaahay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi naxariir bay ahayde waanu soo qaaday oo wuu tusayay inamaa yalbasu wuxun baaba xidha oo xidhanaya haadihii tan waa maaha marada nafteeda una de waa waxan ay kaba samaysanta waa xariirtii man laa khalaqa low ruuxaan nasiib ugu sugnaanin dheef iyo xadli ama nasiib aan kulahayn fi laakhirati aakhiro kaas baa xidha uma jaءat rasuul bal saasay ahayd dee ninkii qaaday waana dee uu iibinayeba isagu kolley riwaayaadka xadiidku waa istaba socon doonaanoo ninkan magaciisiyo taasna waa inoo iman doonaa haddii la yidhaha markaa xulladan wata iyo siday kuba sooga ama dee si xullada caynkaasee qiimaha badanu kuba helay iyo uma jaءat waxa u timi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam minhaa waa min hada nooc waa xulalun xulal baa u timi minhaa waa xulladaas kaba mida nooceedii ah oo macnaha wakti kalea meel kale laga keenay mid keliya may ahayne waa dhar kuwa asira imaka aynu kuba soo maray xullatan sira nooceedii aho weliba waxoogaaya ayaa rasuulka ilaahay jahajooyinka kaba mida ama hadiyaha lagu keeno ama ha loo soo qaado bal matalan kharaaj ama jaziya waxyaalaha loo soo qaade adugu tiibaa loo keenay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh faacdaa wuu siiyey cumara cumar xullatan xulla minhaa kuwii mid kaba mida waana kuwii yihi ruuxaan nasiib aakhira kulahayn baa xidha ayuu siiyey faqaala cumaru cumar ba wuxuu uhi yaa rasuul allahi kasabtani ha waad ihuwisay oo macnaa waad isisay weeye tan walxal qad qurta aad tidhi fii xullati cudaaridin ninkii cudaarid ahaa xulladiisii iyo badladiisii maa qurta adigo wixii aad tidhi yidhi oo ahaa dee inamaa yalbasu haadihi man laa khalaqa lahu fi laakhira iyadana isiisay faqaala rasuulu الlahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ini anigu lam aksukaha adiga kumaan huwin oo kumaan sin litalbasa adigu inaad xidhato waayo kuma banaano adigana ee dee inaad si kale ugu intifaacdo aad iibsato dee halkaa wax kaba hesho ama si kale ugu intifaacdo taasaan kuu siiyey xadiidkuna duruq kala duwan buu yeelan doonaa waanan yar wadi doonaa fawaaidda mar keliya maan yar wada qaban doonaaye fakasaha cumar uu qaatay markaas fakasaaha uu huwiyey oo uu siiyey cumaru cumar xulladii akhan walaal lahu isaga usugnaado mushrikan gaal ahaa oo dee isagu inay waxa weeyaan ninkaa dee diini xidhaysana maaha dee isagina maaha inuu xidhoba dee si kalena ugu intifaaci karaa bimakata oo maka kuba sugnaa bal intaanu islaamin waa si riwaayo noo soo noqonayo uu kaba soo noqonayo riwaayo bukhaariyo waxa weeyaan qabla an yuslima ayay ahayd oo dabcana taasi laga fahmi kara inuu islaamin markii adugu walaalkana xaggooyay walaalo ku ahaayeen reer makana uu ahaa kiibuu u diray hadii ahaan waa xidhiidhin dee qaraabadiisii walow diini kala kaxaysay uu xidhiidhinayay وxadaثna بن نmayr qاl xadaثna abي xa وxadaثna abubكر بن abي شhaybةa qal xadaثna abu samةa xa وxadaثna mحamed بن abي bكri المqdamiي qal xadaثna yaحya بن سacيid وqطاn kulhm عan cubayd الlahi وcubayd الlahi بn cmr xa وxadaثnii سwayd بن سacيidi wa xadaثani kolley marar kala duwanna waan soo maray kalaam shahiira kuba sugan ee dee kolleyna mslim axaadiثa meelaha kale laguma yaqaano sanadkiisa caaliha laakiin dariiqiisuu caali yahay iyagu waxyaale kaba wariyey bal dee waxyaalahana waxay kuba yimaadeen culimada ay ku sheegeen mala intii muslim laba kulmay dabadeed unbay kuba yimaadeen oo markaa uu aada u weynaadee sweyd ibnu saciid alxadathani ninka ay kaba soo noqonayeen markaa waa ibnu maciin haddaan maanta faras iyo waran leeyahay isagaan ku duuli lahay xadaثna xafs bnu maysarata can muusa bni cuqbata kilaahuma can naaficin marka labadan dambe uu sheegayo waa cubaydullaahi iyo muuse bnu cuqba labadoodaasa naafic kaba wariya can ibni cumar can inabiyi salى اllahu alayh wasalam binaxwi xadiidi malikin oo muuse bnu cuqba iyo naaim waxa cubaydullaahi labadooduba naafic waxay kaba wariyeen xadiidkii imakaan kaba soo baxnay mid lamid ah ama naxwigii ah ee imaam malik naaficu kaba wariyeen وxadثna شhaybان بن فروخ qال xadثna جرير بن xاaزm qال xadثna ناaفع عن iبن cمر qاaل rاa cmر cmر ba wuxuu arkay cdاarida ninka cdاarid la odhanaya تmيmiya reer تmيm oo يuqiimu bالsuuqi oogaya suuqi oo dhigaya xulata sirاa manaa bedlada xariirta ahayd ee la xidhan jiray taas buu macnaha yuqiimdood waa yacruduhaa lilbeyc suuqay taalay waana kamay dheereen de wataa baab almasjid kuba aragnay oo ama dee markaa hore de hadduu suuqii kuba soo arka la arkaa baabilmasjidna inuu isagii laba yimi isagoo taas bandhigayo oo u bandhigaya in la iib wa kaana wuxua cudaarid waa siday dee xuladan uu kuba helay qaaliga ah rajula nin buu ahaa yaqshaa ziyaarta almuluka boqorada wa yusiibu minhum dee odayo uu ahaa lana yaqaanay marka la eego mandiqada iyo halkii reer tamiim iyo odayaashoodii marka kisr iyo boqorada kale wafdi ahaan dee si rag isaga lamidka aba ay yeeli jireen oo ilaa najaasho ay tegi jireen oo ay u tegi jireen wafdi ahaan uguba tegi jireen bay ahaydo marka iyaguna dee waxyaalihii way sooriyeyn jireen ama waxna way dee hadiyo dee ama dhar iyo waxyaale ay siin jireen baa jiro oo xaggaasu ugaba yimi u kaba helay ninkani wayusiibu waa asiibaya minhu min almuluki wax faqaala cumaru cumar ba wuxu uhi ya rasuula allahi إني رأيت cضاaردا يقيم في السوق حلة صيراء فلو اشhترayتها فلبsta لوفود العرب عرب وفوdeeda aad uma xidhatid waa markay وفdiga ku yimaado dee تjملka iyo isqurxinta markaa dad lala fadhiisanaya ama مجمع la joogo waa شhay mثلا dee markaas مطلوبaba إذا qدموا عليka markay ku yimaadaan وأظنه قاaل waxaan umalaynayaa waa dee shaki min araawiye inuu yihi walabisa yowma aljumucati dee wufuuda iyo maalinta jumcaha laftigii horena waa tii nooguma sugnaa iyadoon shaki kuma jirin faqaala lahu rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam inamaa yalbasu اlxariira xariirta waxaa xidhanaya fi اdunyaa addunyada dhexdeeda waxaa xariirta kuba xidha man laa khalaqa lahu ruux aan nasiib uguba sugnaanin fi اlaakhirati aakhiro oo aakhiro ninka aan nasiib kuwa lahayn dheef ku lahayn kaas baa xariirta xidha falama kaana bacda dalika utiya rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bixulali siraa intaa dabadeed baa rasuulka ilaahay badbeedo noocan ahaabaa loo keenay فبacaثa ilى cmara bxulaة cmar buu xulad u diray وbacaثa ilى usaamaةa بni زaydi bxulaةi usaamaةa بnu زaydna xulad buu u diray وacطaa wuu siiyey caliya بn abi طaalibi xulata mala waa jooga calina xabad buu siiyey xulad وaqaala lakiin cali wuxuu ku yihi shaqiqhaa jeexjeexo waxaad uga dhigtaa shaqiqhaa dildilaaci gogo weeye macnaa qaطichaayo khumuran wajcalhaa waxaad uga yeeshaa khumuran wax lagu hagoogto madaxa la saarto amaynta sare bayna nisaa'ika haweenkaaga dhexdooda oo macnaa cali wuxuu amray maha dee isagii waa ragoo uma banaana inuu googooyo oo uu dumarkan gurigiisa jooguu isagu mas-uulka kaba yahay faadima bintu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam kaba mid tahay iyagayna xariirtu way u badnaan tahe khimaar waa waxaan madaxa qarinaya ay ka dhigtaan qaale waxaana inoo dambaysaa oo haddii a la yidhaha lakiin casharkan mahay oo ka dambeeya shaqiqha bayna alfawaadimi weeye faadimooyinka gurigaaga jooga weeye waa mid iyo lababa may hayn dee saddex iyo barhkoodna afar bay gaarsiiyaan faadimo la wada odhanayay in u dildilaacaya insha allahu tacala casharka ka dambeeya ayaa balkuwayiini aynooguba iman doonaan fawaadimta halkan imika nisaa'ika qaale wuxuu yihi fajaءa cumar cumar baa deete la yimi bixullatihi isagu bedladii ama xulladii uu rasuulka ilaahay u diray ayuu la yimi yaxmiluha isagoo sida faqaala yaa rasuula اllahi bacasa waa dirtay ilaya aniga bi haadihi xulladan walxaal qad qulta bilamsi shalay aa tiri waa waqtigii waqtigaa kaba horreeye un yani shalaydii dee dhoweyd ba noqone fii xullati cudaaridin ninkii cudaaridaa xulladiisii maa qulta wixii aad tidhi faqaala inii lam abcad biha ilayka litalbasa inaad adigu xidhato kugumahan soo dirin walaakinii bacatu biha waan diray ilayka litusiiba si aad u asiibto biha dee waa wax qiimo leh dad baa xidhan kara ay u banaantay sida dumarkii oo kale iyo marka waxaa caynkaasa waa la iibin karaae cid ay u banaantay ay jirto ruuxii aanay u banaaneen kol haddaanu xidhanahayn waa iibin karaa si ad dee adigu maal iyo ugu heshid oo a intadii u iibsaad wixii halkaa kaaga soo baxaad ugu intifaacdid laftigu intaa in ka badanna way noo dambaysaa ama usaamata usaama isagu markii loo dee loo diray rasuulka ilaahay uu diray dee arrintanna inay isagu war umuhayne faraaxa waa soo caraabay macnaa kelinkii dambeba ama waa yimi fii xullatii isagoo xulladiisii ku sugan uu soo xidhay oo kusoo labistay rasuulka ilaahay bu waa made filmasa haddaan raaxo ka dhigno sideedii ama dee imaatin mudlaqa maji-na waa lagu idlaaqay ayuu yimi isagoo xidhan fanadara uu dayey ilayhi xaggiisa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nadaran dayn iyo eegid carafa uu gartay usaama ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam qad ankara inuu inkiray ma sanaca macnaha rasuulka ilaahay baa si kulul u dayay oo wuxuu gartay inuu rasuulka ilaahay arrinkiisa diidan yahay faqaala wuxuu yihi yaa rasuula llahi maa tanduru ilaya maxaad iga soo eegeysaa fa anta adigaa bacasa diray ilaya aniga xaggayga biha deetan aan xidhnahay adiga ii soo diray de markaa ruuxii haddii loo soo dirayna waa inuu xidho bal markaase maxaad iga soo eegeysaa waxaad qoonsatay muxuu yahay weye faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi inii lam abcas ilayka adiga kugumaan soo dirin litalbasaha walaakin bacatu biha ilayka waxaan kugu soo diray litushaqiqahaa si aad u googoysid ood u dildilaacsid jeexjeexdid u googoysidoo khumuran watajcalaha aad kaba dhigtid khumuran jamcu khimaarin weeye waa maa yuqadi raas khumur iyo hagoog bayna nisaa'ik waa dumarkaa dee waktigaa rasuulka ilaahayna waa guursaday waa xeetada akhirkiisii walow de markii rasuulka ilaahay wafaaday sideed iyo toban jir ahaa de aabihiina ma nooleyn oo xalaarkooyadii umu aymanna way nooleyd dumar kalena waa dhici karta inuu kaba mas-uul ahaa abihi hadduu haweyne kala lahaa bal waxa weeyaan dumarka aada u dil googoysidood iyaga intaad u googoysta ay ka dhigtaan khimaar ay hagoogtaanba ama ay madaxa intaa madaxa kuga qariyaan xadiidka weli waa inoo socdaa وxadaثnي abu ظاhir وxrmlة بن yaحyى وlفظ لxrmlة qاaلa أخbarna بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شhihaaب qال xadaثnii sاlm بن cabdاللh wa sاlm بن cabdاللh بن cmر أنa cabdاللh بن cmر qاaل وaجada cmر بن الخطاaب wuxuu helay xulatan xulla min istabraqin waa taa xullata siira waana nooc xariirta kaa mida san soo marray ama kiisa qarada leh xariirta teeda qarada weyn oo tubaacu bisuuqi suuqa lagu iibinayo faakhadaha uu soo qaaday faataa biha rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam faqaala wuxuu uhi ya rasuul اllahi ibtac haadihi waana ti aynu soo marray cardi ahaanay ahayd isagoo u bandhigayo un iibso tan fatajamal biha isku qurxi lilciidi walilwafdi iyo dee jumcada iyo ciidii iyo wafdiga iyo marka caynkaasa soo xidho iskuba qurxin faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam inamaa haadihi libaasu man laa khalaqa lahu tani waxay tahay un ruuxaan nasiib aakhira ku lahayn dharkii qaala wuxuu yihi falabisa cumaru maasha allah waa tii absidi aan lahayn waa zamankii waktigaa ka horeeyey un inagu shalay un mahay waa waktigii waktigaa kaba horeeyey kolley waxbaa udhexeeyey mudduu joogay cumar iyadoo uu dee xadiidkaasan rasuulka ilaahi kaba maqlay uma arsala ilayhi rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam bijubbati diibaajin waa xulladii halkii lagaba cabiray un waa jubba diibaaja waa nooc xariirta kaba mida bal ka istabraqi ka yar qara ka khafiifsanba ama ka yar jilicsan faaqbala biha cumaru markii uu rasuulka ilaahay u diro u cumar soo qaaday xataa wuxuu la soo qaabilay isagoo wada xaggii rasuulku usoo kacay xataa ataa biha rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam faqaala wuxuu yihi ya rasuul اllahi qulta waxaa tidhi inamaa haadihi libaasu man laa khalaaqa lahu aw inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu baa tidhi uma arsalta ilaya bihada haddana waad ii soo dirtay faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu uhi tabiicuhaa waad iibin oo waxaan kuugu soo diray inaad xidhato maaha waa inaad iibisaan kuugu soo diro waad iibin wa tusiibu biha waad asiibiyo waa samanta halkan kaaga soo baxda xaajataka dee baahidaada oo adiga dee waxay aada u baahan tahay kala dee ugu intifaaci doonta intaad iibisaad samanteedii kuwa intifaaci وxadثna hاrون بن معروف qال xadثna بن وهب qال أخبرnي cمر بن الحاrث waa imaamkii فقيه ahaa عن iبن شhهاي بhda الاسناaد مثله xadثnي زهير بن حرب qال xadثna يحيى بن سعيد عن شعبة qال أخبرني أبو بكر بن حفs عن sاlم عن iبن عمر أنa عمر cمر رأىa wuxuu arkay عlى رaجuل nin min آli cdاarid kolley waxaynu soo maray marka hore inu cdاarid naftiisa ahaa cudaarid aalkiisii kaba mida ee kolkolna shaksiga waxaa laga yaabaa de in aalkiisa la idhaha so de xadiidkii صaxiixa kuba sugnaa abu muسى الأشcari ee waxaa lagu siiyey rasuulka ilaahi ku yihi ucdita mizmara min mazamiri ali dauda ali dauud dauud naftiisa laguma fasiray waayo isagaa sawdkaa fiican isagaa lahaa waxa weeyaan marka bal adigu waa ninka reer cudaarid kaba mida ama aalkiisii wuxuu bal maala ku arkay qabaan min dibaajin aw xariirin waa adigu kolley mara xariirun bay ahayd qamiis ama jubbad weynna way ahaydun qabaana waa nooc dee bal masalan xariirta ay kaba samaysan jireen kolkol wax kalena waa laga samayn jiray waa maro weyn oo jubbad oo kale aho inta badan xagga dambena ka yar furnaan jirtay taasba ay xidhan jireen ba weye taasoo laakiin ka samaysan diibaaja ma xariir waa isla midun oo nooc xariirta ka miduu diibaajku yahay faqaala lirasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam low ishtarayto haddaad iibsatid way fiicnaan lahayd فqال inama ylbس hada man laa khلqa lah fahudiya ilى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam xulat siraa rasuulka ilaahay baa waxaa loo soo hadiyeeyey xulad ama dee waa khaasatan xulal bay ahayn mid keliya may ahayn saynu soo marnay xulat sira haddaan tanwiinteenii hore ku soconno haddaan idaafadeedii hore ku soconnona xulat siraa ayuun baaban odhanaynayo faarsala biha ilay cumar baa leh inankiisaa ka warinaya uu isoo diray qaala wuxuu hi qultu waxaan idhi arsalta biha ilaya waqad samictuka qulta fiiha maa qulta waad iisoo dirtay adigoon ku maqlay adigoo yihi wixii aad tidhi de hadalkaa hor uu ibhaminaya qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu hi inamaa bacadtu biha ilayka litastamtica biha waa inaad ku intifaacdo weeye samanteedii aad kuba intifaacdo taas baan kugu diray de isaguna hadiy uu markaa kaba dhigay oo ninkaa mushriga iyo xaggooyo ka walaalahaayeen buu uba diray weli xadiidku waa inoo socdaa laba dariiq baa hadhay waxadaثani ibnu numayri qaala xadaثana rawxun qaala xadaثana shucbatu qaala xadaثana abubakr ibn xabs can salim ibn cabdillahi bni cumara can abihi ana cumara bna اlkhadaabi ra'aa wuxuu arkay calىa rajuli min ali cudaaridin bimili xadiiثi yaxya bni saciidin waa xadiidkii yaxya bnu saciid waana kii imakaan kaba soo baxnay shucbo kaba warinayey kiibaa cabdusamed ama de waxa weeyaan aabihii mey waxa weeyaan cabdulwaris uu kaba wariyey me waxaan me abubakr ibn xabs can salim sama rawx ibn cubaadata uu shucbo kaba wariyey kii mid laba mida un bimili xadiiثi yaxya ibni saciidin غayra anahu qaala wuxu uhi inamaa bacadtu biha ilayka litantafica biha halkaa litastamtica biha waa isla macnay inaad kuba intifaacdid walam abcad intina ziyaada abcad biha maan dirin oo ilayka xaggaaga umaan soo dirin litalbasa adigu inaad xidhatid eewixiina xidhashada aada xidhato ayuunbaa ah ka mamnuuca si kale haddaad ugu intifaacdo ehelkaaga sisa ay u banaantahy waa dumarkii aada iibsato way ku banaantay wy xadaثnii mحamed بn المثنى qال xadaثnaa cabdالصamadi qاala samictu abi abihi cabdالwariث weeye yuxadiثu qaala xadaثanii yaحya بn abi isxaaq isagana waa nin marar aan soo maray oo kolley sgaaru taabiciin ah qaala wuxu uhi yaحya بn abi isxaaq qaala lii saalimu bnu cabdillaahi baa wuxuu igu yidhi fi listabraqi fii shani listabraqi waa istabraqan shanigiibuu igala hadlay ila soo qaaday riwaayada muslim islam baa dhacday dhammaantii xadiidka bukhaari uu wariyey nasaa-ina uu wariyey waxaana riwaayadoodu ahayd saalim baa wuxuu igu yidhi malistabraqu waan istabraqu malaa uga aqoon badnaayo istabraqu muxuu yahay ayuu yihi arrinku halkana waxa weeyaanuun waa fi listabraqi aan iskaba qadarin ma huwa muxuu yahay istabraqu waa maxay taas buu igu yidhi buu ihi markaa riwaayada muslimna waa mukhtasaruna macnaheedu waxa weeyaan fi listabraqi ma huwa riwaayada muslimna markaa saas saxiix bay ku noqonaysaa taawiilkeeda ama sia wuxuu leeyahay uu ishaaray ama taqliidkeeda qaadiciyaad maaha arrinku taase waa dee ujeeddadu waa yar mukhtasarun riwaayada kale ay noo fasiraysaa istabraquu weydiiyey wuxuu yahay qaala wuxuu yihi yaxyaa odhanaya qultu waxaan idhi maa kaluda min adiibaaji wakhashuna minhu waa isla waa waxa adkaada ee qarada le diibaajka ujeedadu diibaajkuna waa xariir istabraquna waa xariir laftiga xariirna way shamlinaysaa kiisa qarada weyn ee bal maala ama yar qarada lena istabraq baa la yidhaha kaa mid ka khafiifsanna oo ka jilicsanna waxaa lagu magacaabaa diibaaj markaa istabraqu waa maa qaluda min adiibaaj mana diibaajkana uu garanayay faqaala wuxuu yihi markaa markuu intaa u sheegay buu yihi samictu cabdاllahi bna cumar oo abihi weeye yaquulu ra'a cumaru calىa rajuli xulata min istabraqin waa dee ruwaadii unba alfaadoodu kala duwayin xulata siraa juba waa isla wada macno un faأtىa biha النabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi buu laba yimi ninkana uu gashanaa maaha ninkani uu iibinayo oo ninkaa cudaarida maalki fadakara naxو xadiiثihim qoladii horeynu soo maray bal xadiidkoodii mid laba mida ayuu sheego dee saalim markii hore waxaan soo aragnay abubakr ibn abi xafs ibnu xafsa kaba warinayey waxaa kaloo dee isaga duruq horena waan soo aragnay oo dee bal saalim ibnu shihaab baa kaba mid ahaa oo iyadana aynu soo aragnay haddaba kuwii hore xadiidkoodii mid laba mid a ayuu sheegay kayr anahu qaala wuxuu yihi faqaala rasuulki ilaahay baa yidhi inamaa bacadtu biha ilayka litusiiba biha maalan si aad xoola ugu heshid oo dee intaad u iibisida halkaa ay xoola kaaga soo baxaan kolley wax qaaliyay ahayde taas baan kugu soo diray xadiidku kolley maka waa xadiidkii iyo duruqdiisii way noo wada dhammaadeen waxaana bal masalan kolley dee macnuhu waa in xagga marka la eego inama ylbasu hada man laa khalaaqa lahu arrintaa horeynu usoo maray xadiidku wuxuu daliil u yahay uun xariirtu inaanay markay ragga noqoto u banaanayn ay xaaraam kaba tahay kolleyna khilaaf warow qadiimi hadduu jiray de waa maxal ijmaac baan idhi taas dumarkiina inay u banaan tahay oo waa kan rasuulki ilaahay ku yidhi ba litushaqiqahaa khumuran bayna nisaa'ik ama bayna alfawaadimi sia inoo dambaysa oo dumarkiina iyaga taasi way u banaan tahay taynooguma suganaa maradii xariirtahayd hadduu ruux cid u hadiyeeyo dabeedna saas oo kale ee dumarkii iyo waxyaalaha caynkaas iyo dadkaa xidhanaya ama ruux kaleba u hadeeyo si uu si kale ugu intifaaciyo aan u xidhanin sagoonay uga banaanayn si uuba iibsado oo kale iyadana way bannaan tahay oo samantiisi waa xalaal oo macnaa la mid maaha khamradii aynu soo marnaynay sina iyaga xagga sharciga xaaraamuma aho sa iyada intifaaceeda ama cabiddeeda ay xaaraamta u tahay baa lacagteeda iyo wixii ka soo baxayna ay xaaraam u ahayd waayo iyada cid ay u bannaantay ma jirto laakiin waxyaalahan dadka qaar loo diiday dee cid kalena u bannaan awjuh kalena loogu intifaaci karo ruuxii aan xidhanayn se dahabkii iyo waa raggii iyo xariirtii hadduu halkan baac mushtarigiisuba yuu iibinayu dadkaa dee iyaga ay u bannaantay kaba iibinayo wixii saman aha waa shay bannaan weeyaan oo samantiisi inay bannaan tahay waa san cumarba uu kuba yidhi arrinka kale nooguma sugan ruuxii muslimka ruux mushriga oo qaraabadiisii hadduu maro iyo waxyaalo waa dee intaas uba hadiyeeyo kolley malaa waxyaalo kalena si asmaa binta abi bakrin markay hooyadee timi iyadoo wax kaba doonaysa rasuulka ilaahay waa ku yidhi hooyadaa xidhiidhi kana waa tan oo kale banaanideed xadiidka iyada way nooguma sugan tahay arrintan uu markaa cumar uu isagu rasuulka ilaahay uu laba yimi oo ahaa inuu waqtiyadaa dadka lalaba kulmayo wufuudii jumcadii ciidihii uu maradan dee marada kale ka nafisan ka qiimaha badan iyo taa xidho bale uu bandhigay rasuulka ilaahay xariir ahaantuu kuma diiday fikradna kumuu diidin marka waxaa xadiidka inooguma sugan bal rasuulka ilaahay waa lahaana wuxuu dee ciidda iyo uba xidhan jiray ama jumcaaya inay mustaxab tahay baa ruuxu dharkiisa ka ugu fiican maalintii jumcada iyo markay ciid noqoto iyo markaa uu ama jamc tegaya ama cid laba kulmaya iyo xidhashadeed bal umuuraha caynkaasi taas way nooguba sugan tahay waana xadiidka ta inooguba sugan bal maala iyo ama umuuraha inooguba yimid de duruqda ama xadiidkina kolley baabkana axaadiiiisa way noo socdaan xadaثna yaحya بن yaحya qaal akhbarana khaalid بn cabd لlahi وضaxan عن عبدالملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال والد cضاyn معنaa عبداللahigan ayaa asma بنت أبي بكrin buu mowlaheeda ahaa mawaalideediibuu kaa mid ah kolley cabdاللahi بن kaysan baa la odranayay waana ثiqah rijaaشha kutubta لixda aba riwaayadiisu ay ku sugan tahay waana taabici dhaxo weeye cabdاللahi بن kaysan waa mowlى bs وkana khاala waalidi cadayn macnaha wuxuu isaguna ee ay xidid ahaayeen ba cada بn abi rabaxo caruurta cada ayuu abti u ahaayo walaashiibuu cada بn abi rabaxna qabay waa taas oo cada بn abi rabax weeye qaala ninkaas baa wuxuu yihi cabdالlahi arsalatnii way idirtay asmaaء asma bintu abi bakrin ilىa cabdالlahi بni cmar cabdالlahi بni cmar bay ii dirtay faqaalat waxay tidhi cabdالlahi بni cmar bay u dirtay waxay tidhi waa farintii ay markaa uu qaaday balaqanii waxay soo gaadhay cabdullaahi bay markaa la hadlaysaa biwaasitati cabdullaahi ibn markaa mowlaha anaka adigu tuxarimu ashyaaa halaaa ashyaaa halaaatan saddex shay inaad xarimtaan maqlay bal ka waran weeye umuuraha maxaa mustadadkaagu yahay maxaad u xarimaysaa alcalama fi sawbi waa calamka waa liidka marada ku sugan ee xariirtaha ujeeddadu maradu waa wax kale ka samaysan tahay calamkuna waa khadkii ama khududii waa lidliidkan un haddaba calamkaa maro kuba sugan ee xariirta ah inay diinayso ujeeddadu maradii xariir ma aha waa wax kale laakiin u xariira kuba sugan intaa inaad xarimayso waad maqlay oo diidan tahayba wa miisarata alurjuwaani miisar waati aynu xalayba soo haynay halkii mayaasirtii asalkeeda horena waa hamsa nidhe waa takfiifkii hamsada ayaa ya-da keenay misara ama misara waana waxa uu ruuxu dee barkimada yar ama uu kuba fadhiisto qoriga iskaga xigsiya markaa kooraha lagu markaa fuush markaa dee iyo koora la saaran yahay ama wax la fuushan yahay haddaba urjuwaanna waa adigu waxay ahayd asalkiisa hore waxay leeyihin waa sidqi ama waa wax wax la mariyo oo casa aada u cas ee imika waxa weeyaanuun ama maradii wixii miisaradaasoo malaa inta badan bay midabkaa yeelan jirtay almayaatir alxumrna waaten xalayba soo qaadnay walow nimatanay nooguma sugna tahay nooguma sugnayne waa miisarada sida geedkaa urjuwaankaoo kale ee casaanka ah inaad xarimayso taasna waan maqlay wa sawma rajabi kulli bisha rajab dhammaantii in la wada soomana inaad xarimaysaad maqlay bal ka waran umuurha faqaala lii cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu igu yidhi waa cabdالlahi mowla asma baa odhanaya cabdالlahi بn cmar baa wuxuu igu yihi waa dee iyadiina arrintiibuu kaba jawaabaya ama maa dakarta waxaad sheegtay dee isagu la hadlaya markaasi oo min rajabin soomka rajab ah iyo taxriimkiisa dhammaan in la wada soomaan xarimayo fakayf waa hadal layga sheegay weye waa ujeedadu hadal been oo taamaan odhane fakayfa manaa bal seebaa uu xaalku yahay oo ama taxriimku uu noqonaya inuu soom rajab oo xarimo biman shaksi yasuumu soomaya labada malaa waa abad isagu ayaamaha ciida iyo intaa mooye inta badan uu soomanaan jiray ruuxu dee iskaba daa rajabe guud ahaanba soomano weligiiba soomaya seebaa qowlkiisa uu noqonayaa rajab oo kol haddii dee soom alabadba uu jaa'is noqday khilaafkeedu waa inoo horeeyey xadiidkii laasama masama alabad iyo tawjiihaadkiisa waan soo maray bal ayaamaha ciidaha ee soomku xaaraamiya ruux hadduu afuro dhib kalena aanay kaba gaadhayn wax waajibu ka dayaca aanay jirin culimo kala duwan oo salafkii ahaydna inay badnaynayaan taasoo saxaaba iyo kayrkoodba barhkooda waynu soo maray walow dee laga fadli badan yaho sawma yowmin wa iftaar yowm ay kaba fadli badan tahay haddaba ruux dee bishiiba sanadii weligiiba dahrigii wada soomaya seeba uu noqonaya taxriimkiisa uu xarimo bisha rajab ujeeddadu anigu rajab soomkiis dee ma xarimayo oo taasi agtayda ma aha waana waxa markaa aan jirin buu leeyahay rajabna kolley bilaha xurmada lay kaba mid tahay soomkeeda tafdiilkeedu wuxuu ku jiraa un sum min alxurumi xadiidkii ahaayo bilaha xurmada leh laakiin wax gaara oo u khaasa oo fadli gaara u yeelaya rajab soomkeedu iyada taasi maba jirto walow dee ay iska badnaatay rajab soomkeeda waxyaalo dee mawduucaad oo lagba wariyey oo kale salaadan salaatu rakaa'ib iyo waxyaalo ay idhaahaane ay tukan jireene kolkol bay isugu iman jireen si aan salaadaha kaleba la isugu meelo qaarkood sham iyo bal taas oo kale iyo waxyaalo badan oo ay jirto ee kutub ilaa soo dhowaatay dee isticmaalkooda iyo adeegsiga marka dadku daalacashadoodu oo waxyaalahaas ay kuma sugnaayeen lakiin iyada waxyaalahaasi wax gaari maba jirto waxaa fadligaa guud mooyaane salaad hadday tahay iyo soom hadday tahay bal xaafid ibn xajar ba wuxuu leeyahy kitaab waa madbacaysan yahayba ama risaaladu waa kitaab oo dee tabyiin اlcajabi ma warada fi fadaa'il rajab waxyaalaha caynkaasa uu kuwa ururiyeen de asalka lahayne lakiin rajab adkaar yeeshay ee wax yeeshay bal masalan salaad yeeshay soom yeeshay khaaso waktiyada qaarkood la soomo lakiin waxa weeyaan si guud dee wax gaara oo haddaan isaga un loola qasayn ama ayaamo gaara aan loolaba qastahayn soomka rajab soomka kale unbu kaba mid yahay wy bilaha xurmada lena kolley soomkoodii fadiilada siyaadaha taasna qayb unbu kaba noqonaya wama ma dakarta waxaad sheegtay min alcalami fi sawb calamka soobkeed leeda waad xarimtay fainii anigu samictu waxaan maqlay cumar bna الkhadaab yaquulu xalu ku qowlayo samictu rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquulu inamaa yalbasu اlxariira man laa khalaqa lahu saasaan maqlay fakiftu waxaan kaba cabsaday an yakuuna inuu noqdo alcalamu calamka xariirtii minhu dee xariirka manhiga ah inuu kaba mid noqdo adigu ujeedadu calamkaas imika muu diidin ee wuxuu sheegay imika inuu aanu xarimahayn laakiin inuu ka baqanayo inuu xariimta cumuumkeedii xariirtaha xidhanida cumuumkeeda uu soo galo isagunaoo saa daraaddeed tawaruc iyo warac ahaan inuu ugaba tegey laakiin waxaabay noo soo socota malaa kamu maqlin axaadiista gaarkee aabihii warinaye in gaara laba soo reebaye inoo dambaysa taas baan oga yaabaa inaanu kaba maqline bal calamkii keli ahaa xog axaadiiseedi way noo dambaysaa insha allahu laakiin arrintiisu wuxuu sheegay inuu ka baqday uun inuu xariirtaa laysu diiday calamkuna kaba midiyo tawaruc ahaan ugaba tegayo taas buu ihi jaanibkaasna ama misaraة urjuwani misaradan dee urjuwankii ama midabkale ama noocaas urjuwankii cas fahadihi misaraةu cabdiلlahi waa irtifaad waa misaratii baa daahirku ah waa tan misaradaydi tiisii buu soo qaatay waa cabduلlaahi ibn cumar misaradiisii tan weeye marka wuxuu yihi cabduلlahi mawla asmا faida hiya urjuwan wux baaban arkay marka de iyadna waxaa laga sheegay may jirin waa war aan jirin oo lasoo gaadhsiiyey un muxarimahaynba ee urjuwaana taan idhi misaradu intooda badan saan xalay soo sheegnay inteeda badani xariir bay ahayd oo saasaa nahyi uu kuba yimi hadday wax kale kaba samaysan tahay laysuma diidayo bal markaa iyada xariir may ahayne laakiin midabkan casaanka ah oo dee isagina midab ahaan aan loo diideyn ayuubay misaradiisu ahayd oo wuxuu baabu arkay markaa cabdullahi mawla asma inay misarada cabdullahi bni cumar urjuwaan tootaasna dee waxaan jirin baa markaa la gaadhsiiyey asma bintu abi bakrin wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn asmا farajactu waan laabmay ilىa asmاa asma ayaan dib ugu laabmay ee bal calamka waa tawaruc bu uga tegaan idhi de axaadiia inoo khaas yeelaysana way noo dambaysahay fakabartuhaa kabarta iyo akhbartuhaa de min atakbiir man kbar kabarta manaa akhbartuhaa wey waan u waramay arinkii uu yihi faqaalat waxay tidhi iyadina xaggii calamkii baa meeshii jiray intii kale waa kan de inaanu waxba taas isagu qabin u caddeeyey calamkii buu isagu tawarucaan ugaba tegay oo wuxuu yihi waxaa ka baqday inuu xariirtaa laysu diiday ka mid yahay tii bay deeta sheegaysaayoo waxay tihi markaasna haadihi tani intay usoo saartay jubbatu rasuulillaahi salى اllahu alayه wasalam waa rasuulka ilaahay jubbadiisii faakhrajat ilaya waxay iisoo saartay buu ihi mawlaheydii baa leh jubbatan jubbata dayaalisatin waa iyadoo laysu idaafeeyo iyo jubbatan dayaalisatan iyadoo la yidhaaho nacti kaba dhigne waa jubbad bay ii soo saartay macnaa dayaali jubbata dayaalisatin dayaalisa waa daylasaankee laakiin markii dambe wixii daylasaan loo yaqaano malaa sida shaalkeen oo kalea taa may hayne kiso ahaan baa looga jeeda ama maro qara lahayd oo la huwanayay un bay hayd oo jirka guud ahaan lagu wada huwanayay waa jubbad dayaalisa ahoo kisrawaaniyatan kaafta in la kasriyo in la fadxiya labadu way banaantay waayo kisra ay labaduba kuwa banaaneyd waa nisbatun ilaa kisrayo waa beledkii dee lagaba keeni jirayo ciddii markaa dhulkooda lagaba keene taas bay ii soo saartay macnaha waxay haysay waa waqti aada u dambeeyey markaasoo dee caaisho binta abibakrin hadday dee waktiga aada u dambeeyeyo dee bal maalan sideed markaa lixdamadii hijirada ay kuma soo dhawaatay waktigaa may noolayn iyaday xaggeeda ka soo gashay markaa jubbada way hayeen sababta hayeen iyada ay noo sheegi waa ahaartii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa tabaruka iyobay u hayeen iyo umuuro kale haddaba kisradaasay sm jubbadaasay soo saarto lahaa libnatu diibaajin waa qidco ama in diibaaja le diibaajkuna waa xariirtii sheekuna raximah اllahu tacaala halkan wuxuu leeyahay libnada saa imka inoogu dabdisa markuu kuba dabdiyey oo uu leeyahay qaadigii iyo nimankii muslim sharxayna sidaasay ku wada dabdiyeen kutubtii luqada iyo qariibka taas badnaa saasaa kuba sugan markaasaa muxuu ka soo naqliyey wahiya ruqcatun fii jaybi اlqamiisi hadihi cibaaraatm kulluhum cibaaratum kulluhum dhammaantood saasay ka cabireen buu leeyahay waa ruqcad ama qidco qamiiska jeebkiisa waa halkan luqunta lagaba geliyey tan baa dee iyagu jeeb ay u yaqaaneen markaas be fadxadaase adigu ruqcad halkaa kuba sugnayd ayay ahayd oo diibaajo ujeedadu in yaroo diibaajo meel ugaba sugnayd way jireen lakiin xariirtu meelo kalena way kagaba sugnayd waaba tan farjayha bal waa nasbisan yahay nusqooyinkii muslim nastan baa wada dhacday markaa ficil baan isaga qadaraynaa aan ku nasbino cabdullaahi baana wata hadalkii mawla asmaayo wa ra-aytu waxaan arkay farjayha labadeeda meelood ee furan makfuufeyn oo ujeedadu jubbad bay ahayd xaggan horena dee san dee jubbadaha qaarkood iyo dalka qaarkood meel bay kala yar dilaacsaneed si aanay dee ruuxa malaa u dabrin oo taas oo kale xagga dambena meel bay xagga hoosey ka yar dilaacsanayd ka yar furnaydun taas weeye farjayha haddaba labadeeda meelood ee dee daraftii hooseba kuba sugan ee xagga hore iyo xagga dambe ka yar furan ee maradu ay kaba furan tahay waxa weeye taas baa waxaan arkay oo makfufayni ku laaban bidiibaaji diibaaj oo macnaa meelaha yar dilaacsan ee goodiye markaa xaggeedii hooseba ah ayaa waxaa lagu laabay maradu dee may ahayn oo mara wax kale kaba samaysnayde in xariiraasaa loogu laabo halkan dee darafta ama goodigii oo lagu laabay weeyaan in yaroo iyadu xariira oo kuba samaysnayd ra-aytu farjaya makfuufeyn bidiibaaj faqaalat waxay tidhi oo macnaa waxa weya xariirtii markaa aanay khaalis ahayn wax yar ay tuo maradii kale ay kaba badan tahay taasi shay jaa-iza weeye waana arrintaa ay ibnu cumarna kuba inkiraysa lahayd waxaan maqlay calamka inaad xarimayso macnaa calamkii waa banaanya de intaa wax kaba sii cadna way noo dambaysa haddii a la yidhaha taqdiiri ah markaasaa maxay tidhi faqaalat hadihi kaanat jubbadani waxay ahayd cinda caaishata xataa qbidat waa caaisho agteeday kuba sugnayd ilaa ay ka wafaadaysay caaisha oo ay ka dhimanaysay falama qabidat caaisha markii ruuxdeedii la qabtay ay dhimatay ayaa qabadtu anigu qaaday oon dee gacanta kuba dhigay gacantayda soo gashay wakaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yalbasuhaa mid xidha oo uu xidhan jiray isagaa xidhan jiray waana dee waxaa laga yaabaa waa qabla hamsiina sana ama sitiina sana waqtiga saa leedahay fa markaas waqtigu xidhan jiray rasuulka ilaahi fanaxnu anagu naqsiluhaa waan maydhnaayo oo lilmardaa dadka xanuunsanaya yustashfaa bihaa xaal caafimaad laguba dalbayo o macnaa de waa asartii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh way barakaysanayeen san tadakur xusuusna way uba ahayd bal waatan aynu axkaama kaba qaadanay in wax xariira ay lahayd oo xariirtaa yaree kooban ee marada raacsan ama darfaheed iyo meelaha ama haddii laguba yar xardha iyo wax weyn haddaann umaradii kale ay kaba badantay inay jaa-is tahay gees kalena barakaysina way uhaysteen oo wixii xanuunsaniyo u yimaada intay u maydhaan dee dhammaanteed ama wax kaba mida ayay dee ama jirkii ha ugu daadiyeen ama haba waraabiyeene waayo waa atarka rasuulka ilaahay asaartiisi kaba mida waa tabarugaas dee kolley imaam nawowi waa caam yeelaya halkan oo waxaa ku sugan buu leeyahay barakaysigaa la barakaysanaya asaarta dadkaa saalixiinta ahe bal waxaa le de waa kolley dadkii kalena la mid maaha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahy waa dee tabaruga asaartiisi de waa taa aynu soo marray waxyaala intaa kaba badanba rasuulka ilaahay masalan caruuftiisiya bal dee laynoo soo naqliyo dadka isticabayo waxyaalana bal taas baa inooguma sugan xadiidkanta inooguma sugan in nahyigan laysu diiday xariirtu waa wixii khaalisa weeye ama ay xariirtu badantahe waxyaalaha qaybo yaryar oo xariiri ay kuba sugan yihiin raggi way xidhan karaan intaa xadana abubakr بن أبي شhيبة قال xdثnا عبayd بن سعيد عن شhuعبة عن khليفة بن كعب أbي dubياna waa nin raaبica kaba mida ama taaبiciya weeye qاaل wuxuu yihi ninka khليفة oo ثقة samictu cabdاللahi بن الزubayr baan maqlaya khطba xaalu khudbaynayo yaqulu xaalu ku qowlayo alaa hooyay laa tulbisu ha u xidhina نisaaكum haweenkiina alxariira waa ra'yigiisii waatuu qabay umuurahan dee nusuusta kale inooguma sugan baanu maqlin bal matala lafdigan caamka ayuunbu qaadee laakiin waxaan leenahay khilaafka horena waa suuray oo dee dumarkii way u banaan tahay ewa isaga waa calaa dee ra'yi fainii samictu cumara bna اlkhadaabi baa naqila yaquul xaalu ku qowlayo qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam laa talbasu xariira lakin de waa raggii baa lala hadlaya dumarkii maha tani dumarkii iyagu kuma jiraan bal lafdigani waa khidaabkii dukuurkoode inta badan muxaqiq usuuliyiin waxay leeyihiin khidaab rijaal ama khidaab dukuur ee dumarkuma galaan walow de bal maala khaasatan naa'imaka de wixii inoogaba saarayey ee adiladii kale ahayd ee bal kitaabka inooguma sugan ayaa jirtay waxaan inooguma sugnayn be bal kule waa masale cadun laa talbasu xariira fainahu man labisahu ruuxa xidho fi dunya lam yalbasu fi aakhirati aakhiro oo dadka muminiinta libaaskooda walibaasum fiha xariir ma xidhanayo xadaثna aحmed بn cabd لlahi بn yuنus qaala xadaثna زuhayr qaala xadaثna caaصim اأxwal can abi cثmaan qaala abi cثmaan waa abu cثmaan inahdinta kalena de waa taa inooba cad qaala wuxuu hi abu cثmaan kataba uu qoray ilaynaa xagga yaga cmaru cmar walxaal naxnu anagu biadrabijaana meesha adrabijan la yidhah waata dowladda baimakaa halkaa aanu joogno oo waktigii khilaafadiisii oo muslimiintu markay halkaa gaadheen oo khilaafadii cumar baa dhulkaa la gaadhayba ayaa wuxuu usoo qoray waraaqdii baa timi dee tii amiirka loo soo qoray baanu arkay ama maqlayne yaa cutbat bna farqadin cutbat bnu farqadow waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah oo cutbat bnu farqad ibnu yarbuc kolley xunayn iyo wixii ka dambeeyey baa adigu oo ahayd intii ka horreysay ma joogin bal waana in markaas isagaana amiirkii iyo qaa'idkii halkaa muslimiintaba ahaa dhulkaas waana ninkii jaziire bilaadan laba yidhaah waa labada webi dajre iyo furatinta udhaxaysa iyo ninkii isaguna furtayna waa ahaaba isagu waraaq buu usoo qoray oo wuxuu yihi inahu laysa min kadika walaa min kadi abika wuxuu sheegaya waa maalka muslimiinta ee uu isagu markaa gacanta uu kuba hayay laysa min kadika adiga tacabkaagii iyo hawshaadi iyo kasbigaagii ma aha walaa min kadi abika oo adigu maad kasban waxaanu xoogaaga iyo bal matalan kulamaad soo bixin iyo kasabkaaga walaa min kadi abika walaa min kadi ummika aabbaha iyo hooyada tacabkoodiina maa waxaad aabbaha iyo hooyada ka dhaxashay xoolahani ma aha faashbic dergi almuslimiina muslimiinta fi rixalim waa guryahoodi iyagoon ku iman aanaad u baahin inay adiga kuweydiistaan manaasishooda iyo guryahooda iyagoo kuma wada sugan ima tashbacu waxaad dhergeyso min isaga xaggii fi raxlika waa gurigaaga dhexdiisa waxaad kaga dhergeyso iyagana kagaba dherge adigoon u baahin inay ku yimaadaan bal taasba weeye wa iyaaka wa iyaakum waxa dee isaga iyo kayrkiina uu laba hadlayaa waxay iska jirtaan oo watana cumar raaxaysiga iyo faakihaysiga iyo waa tarafuhaye waxyaalaha caynkaasa dee waktiyada iyo xaaladay kuma jirin taasna mabaykeena waa dee duruufta jihaad iyo umuurahaasay kuma jireen umuuraha tanacumka iyo tabasud malaada dunya iyo adcimo anwaacdeeda iyo albisa anwaacdeeda iyo waxaa ku raaxaysataan taa iskama jira waziya ahli shirki nimankaa gaalada ah ee ahla shirki dharkooda iyo dhaqankooda taasna iskama jira waa tan maxalushaahidku walabuus alxariiri xariir xidhashadeedna iyadana taasna ka digtoonaado iska jira faina rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulkii ilaahay nahaa waa nahiyey can labuus alxariiri xariirta xidhashadeeda waa ragga qaala wuxuu yihi na markaa ilaa haakada da cumar baa odhanaya saasuu mooyaan oo warafac markaa cumar markuu sheegayey intaa u mooye oo warafaca lana noo kor yeelay rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam isbacayni laba farood isbacayn labadiisii farood alwusta fardhexadii iyo wasabaabata mugdisadii ama sabaabadii ama musabixadii wadamahumaa wuu isu geeyey oo macnuhu waa maxay xariirtiibaa raggii uu rasuulka ilaahay ka xarimaya una diidayaa laakiin haddii qadco maradii kaba mida darfaheedii oo kale san imaka aynu soo aragnay labadeedii meeleedoo furnayd waxa lagu laabay diibaaj ama dee goodigii oo kale ama liid raacay bal saas xariir lagaba dhigo waa qadarkaa laba farood qadarkood inleg waana inoo dambaysaa ilaa afar waa la gaadhsiin karaa ilaa intaas calamkiina waa noqonayaaye intii kalena ay wax kala tahay raggii way xidhan karaan ee xariirtii khaaliska ahayd ama badnayda intaa kaba ziyaadsanayd ayaa deeta nahyigani kuba yimi oo yihi iskaba jira taasoo xidhanina warafac lana rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm isbacay alwusta wasabaabata wadamahuma qaala zuhayru waa zuhayr ibna mucaawiya wuxuu yihi qaala caasimun caasim baa wuxuu yihi haadaa kaasi waa intan ishaaradan iyo waxay tilmaamaysaa fi kitaabi maktuubu fi kitaabi waraaqdii uu soo qoray cumar ee cutbat bnu farqad iyo dadkii dee uu isaga amiirka waa uuba soo qoray ayay kuba sugnayd qaala waxaanuu yidhi waxaa odhanaya raawiga xadiidka waanayn axmed ibn cabdillaahi wa rafaca zuhayrun isbacayhi isaguna isagoo caddaynayuu zuhayr labadiisii farood saro qaaday bal xadiidka kolley duruq buu yeelan doonaa alfaadahana dee kolley waa hadalkan cumar oo alkad atacbu wاlmashaqatu washido macnuu waxa weeyaan un xoolahan aada hayso kasabkaagii maaha waxaad adigu ku daashay maaha oo shido iyo mashaqaad kala kulantay taxsiilkiisa aabbaha iyo hooyadaana kamaad dhaxrin waa maal muslimiintu ay leedahay macnaa adigu midun kaba noqo iyaga gaadhsii ha kala gooni noqon waxaad gaar uga dhigato dee amiirnimo iyo madaxtinimo aad uga qaato iyaga ay ka qatan yihin yaanay jirine iyagoon u baahan inay kuu yimaadaan waxaan adigu aada cunaysa jinsi iyo qadar iyo miqdaarkii taasoo kaleba iyagana guryahoodii kuba gaadhsiiba oo wixii de iyagu ay helayeen arsaaqdooda ha kaba dibdhigin waxaana jirta kolley sababba arrinkani lahaaba de xafi maxajar baa fatxubaari kuba soo qaadee malaa waqtiyada ay dhulkaa gaadheen oo dee ayaa waxyaalihii cumar lasoo gaadhsiiye usoo diray waxaa ka mid ah weelal nooc cuntooyinka kaba midoo aad u raaqiya malaa xalaawiya waxyaalahaasa kuba jira khabiisa kaba cabirayd markii loo keenay buu yihi waxyaalahan muslimiintu miyay wada helaan oo halkaa markay joogaan ay wada cunaan oo may baa la yidhi oo de waa waxaa cunto yar gaara raaqiya oo kale dadkiina lama wada gaadhsiin karo u diiday inuu cunaba markaasuu waraaqdana usoo qoray isaga amiirkii uu leeyahay waxaani tacabkaagii iyo dee kumay iman haddii muslimiintu ay helayna waa khanaaimtaa ka wada dhaxaysay ee waxaa adigu aada cunaysayd kaba dhergaysa gurigaaga iyagana kaba dherge wax kala khaas noqon kolley waa waajibkii amiirkana bal matalan taas bay ahayd oo bal arinku waxyaalo kale oo kolley la socday oo qorooyinkiina sharaxaysa sheekuu kaba soo naqlinaya abucawaane masadkiisa oo cumar taa amrayon anigu wakti uhaysana taasi way jirto hadal cumar isaga kuba taagan ah dee inta laakiin ina khusaynaysaana waa xaggan xariirta iyo nahyinteeda bal taasba weeye iyo qeyb bal matalan marka ay tahay in waxyaalaha kaba badnaan arrin kala jirto xadiidka bukhaariya muslimba way soo saareen lakiin imaamkii daaraquni kitaabkiisan tatabuc oo kale waa in axaadiisii uu intiqaadka uu kuba sameeyey ama istidraakaan uu laba yimi bay kaga mid taho isagoo ujeeddadiisu ay ahaydna abu cusmaan xadiidkan cumar kama maqlin oo waraaq lasoo qoray un xadiidka markaa sanadkii maba xidhiidhsana sheekh wuxuu kaba cabiraya waa isdiraag baatilo oo jamaahiir lmuxadisiin iyo muxaqiq lfuqahaa walasoliyiin shaygii maktuubka ahaa ee lasoo qoray la garanayo kaatibkiisa iyo ciddii soo qortay waa lagu camal falaya rasuulka ilaahayba waa kaa u diri jiray waraaqaha dee u diri jiray jihooyinkii kala dunaa cumaashiisii u diri jiray kuba camal fali jireen waana la warinaya laakiin ruuxi dee ma odhanayo un xadathanii fulan ma odhanayo eesan oo kale waa odhanaya ama dee wuxuu kaba cabiraya un bal matalan taas akhbarana fulanu mukaatabatan ama fi kitaabiya lakiin lama idlaaqayo xadathana akhbarana taas ba bal xaafid ibn xajar baa wuxuu soo naqliyaa isagoo daara qudnitaa yidhi ayuu haddana yidhaha xadiidkani wuxuu asal u yahay in kitaabo lagu warin karo banaanideeda cinda shaykhayn marka wuxuu leeyahayna waa intuu hadalka yidhi dabadeed oo waxaad moodaa buu leeyahy arrinkaasi waa laaban hadalkiisii hore iyo isdiraaggii uu lahaa maxay xadiidkan usoo saareen uu kaba laabmayo ayaabay arrinku noqonayaayo bal kitaabada waa isdiraaggani maha maxalkiisii ma laha un baan leenahay xadaثanii زuhayr ibnu xarbin duruq baa inooga hadhay xadiidka duruqda waan sii raacinayaa kolley waxsaasna kumuu harin macnihiisi waan fahamnay xadaثanii زuhayr ibnu xarbin qaala xadaثana jariir ibnu cabdilxamid xa وxadaثna بن نmayri qala xadaثna xfs بن udayatin kilahuma can caaصim bhada اisnaadi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam fi lxariiri bmil maha waxyaalihii kale iyo kitaabkii waa intii xariirtayd iyo xadiidkii marfuuc ahaa وxadaثna بn abi shaybata wahuwa cثmaanu wuxuu sheekhu wahuwa cثmaan u leeyada ibn abi shaybe walaalkii ayaa inagu badnaa waana ninka raqam waaxid sheekhyada muslim kun iyo shan boqol malaayin ka badan buu kugu jiraa oo meelooda waa raqam waaxid sheekhyada muslim abubakr ibn abi shaybe weeye ama walaalkii cثmaan ibn abi shaybe dee saas maaha axaadiis kala duwanha kaba wariye si aan loogu qadan ninkii abubakr cabdillaahi ayuu yihi waa cثmaan ninkani وإسحاq بن إبراhيم الحمdلي كiلaهma عن جرير ولفظ لإسحاq qال أخبرنا جرير عن سليمان التيمية عن أبي عثمان qال كuنa waxaan mعa cتبة بن فرqd فجاءنا kitaaب cmر ninkaa cutba بن فرqada فرqadna aslka hore waa ismu نجmin oo نujuumtan waxa weeyaan alفرqadaan malaa laba malaa dee نجmi ama laba نجmi oo aad u shahira wey o ashxaarta carbeedna kuwa soo noqnoqdeen فجاءنا kitaaب cmر cmر kitaabkiisii baa noo yimi أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل laa yلبس الxarيiرa إlا man laysa lahu minhu شhayء في الآkhiرaةi man laysa ruuxaan u sugnaanin low isaga minhu min الxarيiri شhayء waa shay xariirta kaba mida aan uba sugnaanin ama minhu xaalu kaba mid iyo shay waa shayun minhu ay shayun min alxariir fi laakhirati ila hakada qadarka un mooye waqaala cuثmaanu wuxuu ishaaray biasbacayhi lati alatayni talayaani libhaama sulka kuba xigta faru'itumaa sulaymaan baa le ra'aytuhumaa ana barhkoodu way kuwa dabdiyeen waxaa lay garansiiya amaan u arkay weeye arinkaas oon u fahmay azraara dayaalisati waa marada ama ay dayaalisada odhanayeen daylasaanka azraartiisa asalka hore azraartu waa bandhalada iyo waxaan dee la isugu xidho shaygae laakiin halkan waxay kuba fasireen adraafteeda waa dhinacyadeeda goodiyadeeda iyo meelahaasee xariirta laguba laabayey taas baan u arkay in tan ugaba jeedo labada farood waxa uu tilmaamayo ra-aytum azraar dayaaliso dee kolley ibnu qordobi baa wuxuu dhahaa jamcu zirin waana maa yuzarar bihi sawbu oo waxaan marada la isugu qabtee la isugu xidho sida bandhaladii oo kale azraar laguba magacaaba laakiin halkan waxaa loogaba jeedaa buu leeyahay adraafu dayaalisa iyadaa dee waa inaha goodiyadeede xariirtiya laguba laabi jiray xaddaxiina ra-aytu dayaalisada markii dambean arkay dayaalisada ayaan u gartayba aclaabtan ama labadan farood waxaa looga jeeda asraarta dayaalisada adraafteedaas xariirta dee adigu ama lagu laabay ama xariirtaba ah xadaثna mحamed بن cabdالله عlى qال xadaثna المctamir عan abيه qال xadaثna abو cثman qال kuna maعa cتبaةa بn بni فرqadi bmثli xadيiثi jarيiri xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr وlفظ لبن المثنى qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عan qtاءةa qال samictu abا cثman النhdيa qال jaءna kitaaب cmر ونحن بأdربيjاna maعa cتبaةa بn فرqadi aw bالsham lakin adربيjاn ba hd ama baعd faina waa kitaabkii wixii ku qornaa faina rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm nahaa can اlxariiri ila haakada waa isbaacayni laba farood qadarkood qaala abu cuثmaana fama ctabnaa kamaanaan dib dhicin oo ujeedadu anahu yacni aclaama inuu liid liidkaas iyo aclaamtaa inuu ujeedo kamaanaan dib dhicin oo ujeedadu markan taa maqalay waxaanu fahamnay oonu garanay iyadoo fahamkaasi aanu naga dib dhicin in aclaamta loo jeedo waa calamkii marada kuba sugnaa cadtabnaa markaas ma abda'na fii macrifati anahu raada manaa taa kabanaan dib dhicin weye macnaa markiiba waxaan fahamnay in aclaamta loo jeedo oo wuxuu leeyahay cadtama shayu idaa abda'a wata'ahar cadtamtu huna akhartu weeye ama cadtama shayu idaa abda'a wata'ahar shaygu markuu dib dhaco ujeedadu xaggii faham ahaan ugamaanaan dib dhicin kale bukhaari oo kale waxaa kuba sugnaa halkan فيma calimna أnahu yaعni اclm anahu اclam mooye macnaa arinkii waxay sidan anagu ogaaneen hadalkii kama fahmnay waa cibaaro ka wadaxsan ama waxaan ogaanay waa inu aclaamta ay ahaydba ee lafdiga mslimba kanba macnuhuna waa kaas ma len وxadثna abو غسان المسمعي ومحamed بن مثنى qال xadثna معاad وهو بن شهاaم qال xadثnii abي can qtاةa بhda الاسناaد mثله وlam ydkr qول abي cثmاana muu sheegin xadaثna cubaydاللahi بن cmر الqwاriniي وabu غasn المسmعي وزهayr بن xرب وإسحاaq بن إbrahيm ومحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال إسحاaq أخbarna وqال الآkخروna xadaثna mعاad بن هiشhاaم qال xadaثnii abي وdسawاي عan qتاadaةa عan cاmir الشhعبي عan سwayd بن غفلةa waa nin taabiciya mkhdrma wqtigii rasuulka ilaahay nin roon ahaa wuxuu soo galay madiina maalintii rasuulka ilaahay la aasay salawaat الlahi وaسلaaم عaليه kale waa xusni aad iyo aad u badan waa soo hijroodayo markii la aasay rasuulka ilaahay yowma dafni nabiyi salى اllahu alayh wasalam ayuu madiine soo gaadhay waqtigii rasuulka ilaahiy nin weyn bu ahaa aadna uu cimriyo koley dee siddeetankii jiraduu soo gaadhay wuxuu ninkaasi ana cumara bna اkhadaabi khadaba bkhadaba biljaabiyati waa meel dee shaam kuba taalay markii uu tegey jaabiye meeshaasa ayuu ka khudbeeyay cumar bn اkhadaab faqaala نahى نبي اللhi صلى الله عليه وسلم عن لبس الxريiر إلا موضع صبعaين أو ثaلاث أو أربع waa ilaa fr inta ugu badan awdana waa لتnويع iyo تkyiire maha shaki laba farood ama saddex farood ama ilaa afar farood qadarkeed oo liid sidaasa ama daraftii kuba taalo oo dee goodigii ama taas oo kale ah bal umuurahaas way banaantay lakin taa wax ka badan ma banaana وxadaثna محamed بن cabdاللahi الruزي نسبة ilى الأrز أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتاة بhda الإسناaد مثله والله سبحانه وتعالى على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك